الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أحمد وعد badan mahadsan tahay sida looga yahay baa shirkii maamul samaynkii koonfur galbeed soomaaliya ee shabeellada hoose baayo bokool wuxuu marahayaa marxalad gabagaba ah maanta final decisionkii ugu dambeeyey guddigii doorashada oo shan iyo labaatan xubnood ah ayaa maanta la magacaabay ilaahay maadi marka waxaan rajaynaynaa meeshii ugu wanaagsaneed ee shir uu kusoo idlaan lahaa ama madaxweyne lagu dooran lahaa inuu joogo haddii aad eegto wata ogaas doorashada guddiga dooradooda madaxda ugu sarreysayso arrintaas ugu noqonaysa in weli khilaafka uu taagay maadaama maalinka lixda gobol ay shirar iyo kooban ay ugu soconayaan magaalada baydhabo ma wax isfahan ayaa jira
axmed waad baad umahadsan tahay dowladda federaalka ee soomaaliya ee uu ra-iisul wasaaraha ka yahay mudane cabdiweli martiqaad bay u fiidisay labadii garab ay isku haysatay arrimahan siyaasadda lixda iyo saddexda waxaana loogu waayay magaalada muqdisho dhowr bilood ka hor waxayna heshiis afgarada ku gaareen in lagu midoobo maamulkan saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya marka waa marxalad laga soo gudbay kastoo soomaalidu day wanaag kastoo loo sheegaba qoloba ay si un dhinac wax isaga turjumanaysa marka waa un arrin laga soo gudbay waad og tahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda yimid magaalada baydhabo isaga iyo guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliyeed baa furay shirka bilowgiisii hore shan iyo tobankii shisho ay dib u heshiisiinta ahayd markay dib u heshiisiintii soo gabagaboodayna waxaa magaalada baydhabo yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamanka iyaguna waxay si rasmiya u fureen shirka soo aruurka ergooyinka marka shirkan waa shir xukuumadda federaalka iyo beesha caalamkuba ay garab iyo gaashaanba u yihiin marka wuxuuna maraya gabagabadii ugu dambeysay waa tahay dhowaan magaalada baydhabo waxaa ku shiray maamulka lixda gobol ee madaxdiiyo mudane maamul iyo wasiirihii xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya marka koomadaasi maxaa ka soo baxay
ahmed aad baad umahadsan tahay meel ay ku wada shireen maamulkan iminka aad tilmaamaysid madaxweyne inuu hogaanka u yahay iyo wasiiro ka socda xukuumadda federaalka anagu ma xasuusanin mana ogin meel ay ku shireen marka waa laga yaaba inay kulley ayagu meelahaas ku shirshiraayan waanagnahay laakiin wax xukuumadda ka socda oo wasiirada oo nimankaa la shiray go-aan wada qaateen ma jiro
waa tahay dastuurka la ansixiyey magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed iyo saddexda gobol waxaa la sheegay in lagu ansixiyey caasimadda inay noqonayso magaalada baraawe marka arrintaasi maxaa idinku dhaliyay ama doorashadaasi
ahmed waad waad umahadsan tahay dowlad goboleedkan koonfur galbeed soomaaliya ee saddexda gobol wuxuu xaq u leeyahay haddii uu arko dowlad kamid ah ama magaalo kamid ah inay mudan tahay in laga dhigo magaalo madax waa wuxuu uu xaq u leeyahay in loo sameeya magaaladaas magaalo madax marka walaa waxay kamid tahay magaalooyinka koonfur galbeed soomaaliya waxa loogu xishayna waa un habsamida deegaanka iyo climatega hawada meesha ay ku fadhido marka waxba kuma jirnaa maanta haddii loo xushay baraabo haddii loo arko inaysan dowladda ku shaqayn karin oo cilad xagga environmentiga ama dhibaatooyin kale ay jiraana berri xudur baa loo rari karaa markaa la geyn karaa boyda baa la keeni karaa waxba dhibaata kuma jirna waa un magaalo kamid ah oo loo gartay inay noqoto magaalo madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa sheegtay guddi ka kooban ilaa shan labaatan xubnood in maanta la doortay oo guddiga doorashada loogu magacdaray marka guddigaasi goormee laga yaabaa inay gudagalaan howlaha doorashooyinka
axmed aad baad umahadsan tahay aniga qudhayda waxaan ku jiraa guddigan doorashada koonfur galbeed soomaaliya guddigan haddaan dib ku xasuusiyo waxaa laga soo kala xulay ergooyinka shirweynaha iyo odayaasha dhaqanka oo iyaguba kamid ah qayb ergada kamid ah dhanka odayaasha dhaqanka waxaa oga jira shan xubnood oo anigu aan kamid ahay dhanka kale oo ergooyinka sida haweenkana shan xubnood inta kalena ergooyinka kale ayaa laga soo xulay marka maanta ayaa la xulay waana la ansixiyey waxayna doortay guddoon ay doorteen guddoomiyihii koowaad haddii lahaydna wixii schedul ama jadwala oo ay ku shaqaynayaan habsamihii socodka doorashadana waxay soo bandhigi doonaan berri doole haddii lahaydna waad ku tali jirtaan in la doorto xubnaha matalaya maamulka koonfur galbeed ee saddexda gobol
ilaahay hadduu idmo waxaynu rajaynaynaa in isbuucan fooda inagu soo hayo haddii rabbi idmo aynu heli doono hogaankii hagi lahaa ama hogaamin lahaa koonfur galbeed soomaaliya
ma isleeyihiin dhinaca kale in kasoo horjeeda oo ku qanci doonaan go-aanada kasoo baxa guddiga doorashada
ahmadaad baad umahadsan tahay dhinacan aad iminka tilmaamaysid oo inaga soo horjeeda soomaalidu haddii dhammaanteed ay u fakiri lahayd danta wanaagga ah dhibaata maysan dhici lahayn marka in la kala socdo la kala aragti duuraadana waa wax iska sunno rabbaaniya marka waxaan aaminsanaha iyagu marnaba inaysan ku qancaynin shirkan oo uu furay ra-isul wasaarihii xukuumadda iyo guddoomiyihii baarlamanka oo haddana mar labaad uu furay madaxweynihii jamhuuriyadda iyo gudoomiyaha baarlamanka oo ay xaadir ahaayeen beesha caalamka iyo dowladaha deriskuba intaa hadday ku qanci waayeen maa waxaan aaminsan haddii madaxweyne la doorto hataa inaysan qancaynin inay yarkaanu maamulka amaho meeshan ka taabagaran mooyaane waata ra-iisul wasaaraha mar sii horeysay war-saxaafadda uu soo saaray wuxuu sheegay inaan ugu degdegin samaynta maamulka saddexda gobol iyo ansixinta dastuurka marka arrintaasi soo lasma oran karo waad degdegaysaan waa maxsan tahay shirkan axmed sidaad u og tahay ba gobolada koonfur galbeed soomaaliya muddo laba sana loo fadhiyey in loo hela hagid iyo hogaamin dowladnimo markaa wax lagu degdegay oo sideedaba shabaab ma jiraan laba sanay soo socdeen waxaan aaminsanahay maamulka jubbaland markii lagu dhawaaqay in shirweyne meesha loo fadhiya sidii maamul loogu heli laha marka wax degdeg la yidhaahdo meeshan kama jiraan prime ministerka maalintii uu furahayay shirka sidaad adiguba u xasuusan tahay wuxuu si rasmiya u sheegay in muddo shan iyo afartan cisho gudahooda lagu soo dhisaa dowlad goboleed loo wada dhan yaha marka intay shan iyo afartan cisho dhamaataa shan iyo afartan cisho kale lagu sii dhex jira marka wax degdeg la yidhaahdo ma jiraan wadada aad tilmaantay prime ministerka xafiiskiisa kasoo baxdana maynan ahayn shirka ha istaago ama ha la xiro laakiin habsami u socodka shirka ha ahaado mid degan oo jawi wanaagsan oo nabadgelya ku jirta ku dheehan yahay warqadaa kadib ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa waxaa kasoo baxday maalimihii aynu soo dhaarnay warqad kaloo oranayso in shirku uu habsami u socodkiisa uu wanaagsan yahay kadib markii wadatashi loogu wacay wasiiradii labada ahaa ee hogaaminayay shirweynahan ra-iisul wasaarahana tala dheer ay la soo yeesheen wuxuu usoo dhigay ra-iisul wasaaruhu warqad ammaanaysa habsami u socodka shirweynahan koonfur galbeed soomaaliya lagu dhisay marka waxaan aaminsanahay ra-iisul wasaaruhu inay ka go-an tahay in ummadda soomaaliya dhibaatadan ka baxdo hagid iyo hogaamin dowladnimana loo helaa gobolada koonfur galbeed soomaaliya gobolada kaleba marka waxba dhibaata kama jiran ra-iisul wasaaruhuna waa taageersan yahay wuuna furay waana ugu mahadnaqaynaa garab istaaga uu garab istaagay ummadda soomaaliya guud ahaan iyo koonfur galbeedba